بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط ومستحب لذلك لذاك الإطمئنان والدلك انجلب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل أو التراتب وقد يسن وفيه قل إباحة تعن فصل الواجب الموسع وما وقته يسع منه أكثر وهو وهو محدودا وغيره جلا وهو محدودا وغيره جلا فجوزوا الأداء بلا بلا اضطرار في كل حصة من المختار وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم وهو ما, وهو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل والأمر بالواجب والأمر بالواحد من أشياء يجيب واحدا على استوائه هو الأخذ قادش بالأول قيبت هور لقاة الله بالآخر قيبت دبي أن لقاذنين مرجح مثل حوجين يو لرجح يوي في مقتضى الأوامر أوامرتا كيني دي إذا نحن إذا لو حوجين يو وما وحي سواه أول ككسو هري ساقط من أحسن وي أو مستحب نموال سني الإطمئنان حسنين دي والدلك قعن مرينتا إن جلب وجيد مي لذاك حوم كاي أسو جيد مي هل كان يوحو كاذل يا مصنف رحمة الله عليه amar ayaa soo arooray shayga ma'muurka ahay la is amrayo waa shay kulli lahu ajzaa waa shay kulli ah ajzaana leh ajzaadaasina taraabudka ma dhexeeyo iskuma xidhna ajzaadu haddii ay taraabud uu ka dhexeeyo oo jusgan uusan asaxaynin ilaa jusgaa dambe lagu soo xiro mooye sida salaadda ajzaadeedoo kale kaa waa soo marnay waa kii aan nidha alamru bilmurakabi amrun bijamiici ajzaa'ihi murakab haddii liis amro ajzaadiiso idilaa ma'muur ah waa ajzaadu marka taraabud uu ka dhexeeyo iyo isku xidhnaansho isla markaa jusgan uusan asaxaynin jusgaa kale haddii aan lagu soo darin tan uu ka hadlaya waxa weeyaan shayga liis amray ee kulliga ahee ajzaada leh jus walba goonnidiisu mustaqil u yahay uu taagan yahay jus kale ku xidhan ma jiro ajzaadiisana mukhtalaf weeyaanoo waxay isku khilaafsan tahay min xayu alkhifatu waathiqalu oo min xayu alkasratu walqila waa kala yar tahay waa kala badan tahay waa kala culus tahay waa kala fududdahay miaalkaad ku garani musanifka uu ku miaaliyey salaadda haddii la tukanayo waxaa waajiba iطmi'naan rukuucda iyo sujuudda iyo juluuska bayna sajdatayn iyo ictidaalka iyo in lagu xasilo afartaa rukni ayaa waajiba umaaniinadu ee waxa weeyaan shay kulli ah isla markaana ajzaale ajzaadiisana ayaan isku xidhnayn oo dumaaniinada waxay leedahay aqal iyo meel ugu yar akar bay leedahay awsadna waa leedahay haddaba amarkan dumaaniinada la is amray amarka ma wuxuu ku dhacayaa awalka inta ugu yar se inta dhexe ayuu ku dhici se inta ugu badan ayuu ku dhici oo markaad dumaaniino samayni subxaanallaahi inta aad ka tidhaahdo keli ayaa kugu waajib ah maya suuratulbaqara inta laga akhriyo in la dhan inaad xasishaa waajib kugu ah iyo ma ahae meel u dhexaysaa waajib ah saddexdaa arrimood waa midkee masale khilaaf baa ku jira iyo aqwaal qoolka murajax musanifka uu ku sheegay runtiina ay tahay raajixa ah awalka oo keliya waajiba jusga ugu horaa waajibaya yacnii aqalu maa yusamaa tumaaniina tumaaniina wax lagu magacaabo inta ugu yar ayaa waajiba ajzaadii kale ka warran laba kama baxsana ajzaadaasi mustaxab inay noqoto iyo sunna iyo saaqit inay noqoto qayb aan la doonaynin iyo mustaxab inay noqoto labadaa mid un weeyaan oo salaadda marka aad xasili xasilidda qaybta ugu yar waajib weeye waxoogaa inaad ku dartana sunno weeye xadda inaad kala baxdana saaqit bay noqoni waxaa la mid ah dalkii imaamu maalik raxmatullaahi calayhi wuxuu waajibiyaa dalkii wax la yidhaahdo oo ruuxa haddii uu tahaaro qaadanayo weyse iyo qabays midkuu doonaa ha noqdee gacanta inuu ismarmariyaa waajiba biyaha keliyuu isku furay kuma filluu leeyahay ee waa inuu gacanta korkiisa mariyaa haddaba dalkigaasi intee ku filan dalkii wax lagu magacaabo inta ugu yar ayaa ku filan oo hal mar hadduu korkiisa gacanta mariyo waa ku filan tahay ee wixii ka badanna wixii xad kala baxayna saaqid buu noqonayaa wixii uu dhexdhexaadayna sunnu noqonayaa sidaa ayuu wadaa walaakhdu qaadasho bilawali qaybta hore la qaato laa bilaakhiri qaybta dambe aan la qaadanin murajaxun mid la rajaxayo weeye fii muqtada alawaamiri awaamirta waxa ay keenay ayaa lagu rajaxaya wamaa siwaahu awalka waxaa ka soo haray saaqitun mid dhacsan weeyaanoo wax jira aan ahayn oo aan la oggolayn ow mustaxabun ama mid la sunnaynayo weeye al-idmi'naanu xasilid salaadda lagu xasilo iyo wadalku gacantoo liismarmariyaa in jalaba madkuurkaasi wuu soo jiidmay lidaaka awalkaa waajibiddiisu u soo jiidmay oo awalkaa waajibay weeye yacnii qaybta u horaa mid walba ka waajibay wadaaka waajibkaasi awalka uu waajibayo filxukmi xukm ayuu ku sugnaaday xukmin cala alkuliyi kulli la xukmiyo maca xusuuli karati اljus'iyi qeybihiisa badigooda maceeda lala qabo yacnii shayga la leeyahay awalkaa waajiba oo awalka kale inuu waajibayaa raajixa waa kulli in la xukumo kulligaasina ajza aan isku xidhnayn uu leeyahay ajzadaasoo mukhtalaf oo iskhilaafsan wadaalika qaadashadaa awalka la qaatay wadaaka qaadashadaa awalka la qaatay xaasilun fi lxukmi xukmin ayuu ku xasili cala alkuliyi kulli la xukmiyo maca xusuuli karati اljus'iyi qeybihiisa badideeda xasilidooda maceedii lala qabo wa rubbama ijtimaacu ashyaa'an xadal mima ata alamru biha cala albadel aw itaratubi waqad yusannu wafiihi qul ibaaxatun tacinu warubama ijtimaacu ashyaa'a waxyaaba isu imaatinkooda in xadala inuu mancoonaadaa suurowdaa ashyaada oo mimaa shay ka mida ataa uu yimid alamru amar uu yimid bihaa ashyaada uu ku yimid cala albedeli bedelna ugu yimid aw itaratubi ama kala tartiibin ugu yimid waqad yusannu in la sunneeyana way suurowdaa wa fiihi waxaa ku sugan ibaaxatun ibaaxada oo tacinu soo darini qul sidaa sheegay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka waxaa ma'muurka ahee liis amray hal shay hadduu yahay wuu ka soo hadlay haddii laba shay iyo ka badan lagu amro ka waran hee labadaas shay mid walba goonnidii hadduu ma'muur u yahay oo mid mid ku xidhan uusan jirin ee amarka inuu isdaba yaalla iyo labada shay inay mutamaasileen yihiin iyo inay mutaqaayireen yihiin iyo arrimahaasi waa ka soo hadallay oo dhammaan ta'asus ayaa raajix ahaayo towkiidkuna qolaa wadatay halkani wuxuu ka hadlayaa laba arrimood ayaa cala alkhiyaar adiga laguu amray ama cala taratub ayaa laguu amray cala ikhtiyaar iyo cala taratub waxay kale yihiin labada shay mid un qaado calaa khiyaarika kanna waad qaadan karta kaa intaad iska daysa kaa kale inaad qaadatana waa kuu suuroobi karta taratubkana waxa weeyaan labadan shay khiyaar uma lihidee kanaad qaadani laazim waayo kan haddii la waayaad kaa kale qaadani kaana taratub baa la yidhaahdaa haddaba labadii sheeyee lagu amray ama ashyaadii badneedee lagu amray waxaad dhici kartaa jamcintooda inaad wada samaysaa xaaraanba inay tahay inaad wada samaysaa maba bannaan bal waxaaba suuroobi kartaa inaad wada samaysaa mustaxiilba inay tahay inaadan samayni karin waa dhici karta waa yahay waxaad dhici kartaa inaad wada samaysaa inay ku wanaagsan tahay ay sunno tahay inaad wada samaysaa mubaax inay tahay ayaa bannaan mubaaxaasi miaal fiican inkastoo aan loo haynin ee inaad wada samayso xaaraam weeye sida haddii uu yahay cala takhyiir shay aa lagu doorgel laba shay ayaa lagu doorgeliyey kaa samee ama kaa samee hee ninbaa wuxuu kugu yeray gabadhiisa nin yahowni waxaan ku wakaashay gabadhayda hebel inaad u guuriso ama hebel aad u guuriso labadaa nin midun u guuri hee labadii u guuri lagu yaree lagu amray inaad jamciseen labadaba aad ku wada nikaxda ma dhici kar gabadhi maya maya jamac ma suuroobi karay waana cala takhyiire garo waa yahay haddii cala taratub ay tahay ruuxii muqdirka ahaayee cunto u baahday ee hadduusan cunto helin dhimanayo dee waa inuu cunaa cunto xalaal ah neef la gowracay hilibkiisa waa inuu cunaa ama miro iyo wax lamida xalaale waa inuu cunaa hadduu waayo wax xaaraam ka ahaan jiray waa inuu cunaa oo naftiisa ku badbaadiya wax markii hore xaaraam ahaan jiray ayuu shaarica u banneeyey inuu cuno bal waa ku waajib inuu cuno oo naftiisa uu ku badbaadiyo bakti iyo wixii lamid a waana taratubo iyadoo xalaal uu heli karo xaaraam uma bannaana xalaasha markuu waayaa xaaraamta dee inuu u leexda ay noqoni jamcin ma bannaan tahay xaaraamtii xalaashiina waxoogaa baan ka cuni xaaraamtiina waan ku dhammaystirani hadduu yidhaahda ka waran maya maya taa ma bannaana iyaduna jamcintii baa xaaraana waana taratub kii horena wuxuu ahaa takhayul sunno inuu noqdaa suurowda ee iyadoo taratub ay ee takhayur ay tahay isla markaana uu sunno yahay waxaa ka mid ah ruuxii muxrimka ahaa ee xaj ama cumro xarmaday ee ragga ahaa waxaa ku laasima cawradiisa inuu ku qariyo go' furan oo aan la tolin inuu ku qariyo cawrada waajib cawrada inuu asturo waajib waayo waxa uu ku asturayana go' furan waa inuu noqdaa ee macawis iyo sarwaal iyo maahad iyo khamiis iyaan ku asturayaa maa yasir haddaba laba go'a meesha wada yaalla labadan go midkuu doono ku asturan karaya kaa ku astura ama kaa calaa khiyaari waxaaba sunno ah labadaba inuu jamciyo oo midna cawrada ku asturto midna garbaha saarto sida wanaagsan ee sunnada ah jamcintaasi ayaa wanaagsan musanifkan wuxuu yidhi mubaax inay noqotaa suruuda mubaaxaasi miiaal fiican looma hayo isaga laftii miiaalka shaarixa uu ku miiaaliyey miiaal sidaasi ee ma aha wuxuu yidhi ninbaa xanuunsan wuxuu ku miaaliyey qof baa xanuunsan qofkii haddii uu xanuunsan yahay weysadii buu ka cajisay ee tayamumaa ku waajiba maahana ninkii ee tayamumkii uu waajibka ku ahaa waxaa mubaaxi ku lahaa tayamum iyo weyseba inuu jamciyo inuu tayamum haddaadba weysaysato tayamum xaggee ka imaanaya haddii markii hore fasax lagu siiyey ee iska tayamum lagu yidhay aadan aad tayamumto weyse looma baahnayn tayamumkaasaa daahir tahaaro ku ahaa tayamumkii aad weyse ku dartay mubaax mubaax wax la yidhaa ma jiraan meesha ma jiraani wax tayamum la yidhaahdaaba ma jiro mar haddaad weysaysato tayamum meesha waa ka baxay marka miaalkaasuu ku miaaliyey laakiin miaal fiican ilama aha ee miaal fiican oo saxiix inuuma arag wa rubbama ijtimaacu ashyaaa waxyaabo kulmintooda in xadala inuu mancoonadaa suurowdaa mimaa shay xaal uu ka mid yahay ataa uu ku yimid alamru amar bihaa ashyaada la is amray cala albedeli bedel ugu yimid cala albedeli takhyiirkiibuu u wadaa oo ow baa la isugu cadfay tasawaj hindan oo wakhtahaa oo kale aw itaratubi ama tartiib ku yimi oo kala ratibo sida kafaaratu ee kafaaratu dihaar oo kale ee kafaaratu dihaar marka hore waa inaad addoon xoraysaa haddaad weyso waa inaad laba laba bilood soontaa haddii aad weyso markaasaa cunto la bixiyaa taratub bay ahayd inaad isku darta ka warran oo dhammaan addoontiina waad xoraysay laba biloodna waad soontay sadaqadiina waad la baxdaye hee bacdul a'imma waxay leeyihiin waa sunno weeye waa fiican tahay taasi aw taratubi waqad yusannu in la sunneeyaa suurowdaa wa fiihi waxaa ku sugan ibaaxatun bannayn ibaaxada oo tacinu soo darini qul qushaa beydku ku hagaajistay bimacnaa udkur waaye sheeg faslun alwaajibu lmuwasac waajibkii muwasac ahaa ayuu u fasal yahay alwaajibu lmuwasac ee alwaajibu lmuwasac iyo waajibu lmukhayar isku mid weeyaan waxaa kuma kala bedela kelia waxay ku kala bedelan yihiin shayga takhyiirka la isu siinayo oo waajibkan muwasaca ah waajibka mukhayarka ayuu soo geli kifaa'iga laftiisa oo ka sii dambeeyaana waajibka muwasaca ayuu soo geli oo waajibka marka loo waxaan u jeedaa waajibka mukhayarka ayuu soo geli lagu doorgelinayo shayga waajib buu kuu yahay kugu yahay maca daalika khiyaar baad leedahay khiyaaraa lagu siiyey khiyaarkaa lagu siinayaa saddex miduna faacilka inuu khiyaarka galo mafcuulka inuu khiyaarka galo wakhtiga inuu khiyaarka galo darafkii waaye saddexdaa mid unbaa khiyaar la gelinaya ee wakhtiga inuu khiyaar galo darafkii waa kan haddeer uu soo hormariya alwaajib almuwasac yacnii ficligan waa lagugu waajibiyey laakiin hadda samee ama hadhow samee ama mar ka sii dambaysa samee wakhtigii baa khiyaar laguu siiyey miaal salaaddii duhurkaa gashay salaaddii duhurka haddii ay gashay dee hadda samee salaadda hadda tugo awalka ama wakhtiga dhexdiisa bartankiisa ka tuko ama dabayaaqadiisa ka tuko waa takhyiir wakhtiga galay darafka galay takhyiir faacilka galay waa waajibka kifaa'iga ah ficliganaa la waajibiyey laakiin faacilka samaynaya mukhayar zayd iyo camar iyo khaalid iyo bakar midkii doonaaba ha samey in la sameeyo unbaa la doonayaa ficligani bes haddii ficligan la sameeyo waajibkii waa dhacay ciddii doontaaba ha samayso haddii ficliga aan la samayninna waa la wada dembaabaya kaana waa takhyiir faacilka galay takhyiir mafcuulka galay yacni wixii la samaynayay laftiisa lagu doorgeliyey oo waxaa lagu leeyaha nin yahowni sida kafaaratulyamiin oo kale fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexda arrimood khiyaar u leedahay يعني كاسمة أما كاسمة أما كا على اختيارك كان وتخيير مفعول كقلي سدح ذا قيبة وحيسوق قليان إيه واجب مخيرة واجبك مخير كأهاي تخييرك وقتك أوقلاء يسهر مريي فصل الواجب الموسع ما وقته يصع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى فجو فجوزوا فجوزوا الأدى بلا اضطرار في كل حصة من المختار وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم ما هو واجبك موسعة ما كي وي وقته وقته يصع وقاضي كره أكثر وحكبضا منه واجبك وحكبضا أي قاضي كريه وهو واجبك موسعة جرا وصعدي محدودا حاله يهمد لحديي وغيره محدود غير كي حاله يعني واجب وسع وحلي هذا أقول يا مصنفك وواجبك وقتك إيا واجبك سيدا ما الشيء هدي لك واجبيه وقتنا الله سميه عقلك وحو سوريسان كان يا سد حاله هل حاله با لبا حاله بانا سوروداه حاله مستحيل واي سد حاله عقلك سوريسان كان waqtiga iyo ficliga inay isku jaango-an yihiin isla eg yihiin sida soomkii oo kale hee maalinka iyo soomkii waa isku jaango-an yihiin oo ma intaad soonto soonkii aad dhammaysood afurto maalinkii inuu wax ka soo haraa ma suuroobayso waa isku jo isla eg yihiin waajibka iyo waqtiga waqtiga inuu badan yahay waa tan uu ka hadli haye waqtigaa fara badan waa sida salaadda oo kale ee salaadda duhur intaad tukataa waqti badan kuu soo haraya haddana labadaasi waa waaqic waana jaa-is arrinka saddexaad waxa weeyaan ficliga waajibka ah iyo waqtiga loo sameeyey waqtiga inuu yar yahay ficligiiyaaba ka badan adoo ficli ficligii ku dhex jiro waqtiga dhammaanaya taa wax dhacay ma aha caqliga waa suuraysan karaya laakiin wax jira ma aha waayo takliifu maa laa yutaaq ayuu soo geli lahaa haddaba waajibka ee waxa waaqic ahoo jira waajibka iyo waqtiga inay isla eg yihiin iyo waajibka iyo waqtiga waqtiga inuu badan yahay iyo waajibka yar yahay waajibka iyo waqtiga isla eg marka la leeyahay waxa loola jeedaa ficliga lagugu waajibiyey sunnadana waa la mide ficliga lagugu waajibiyey iyo waqtiga inaad samayso la doonayo waxaan dhici karin ficligii lagugu waajibiyey waqtiga inaad dhex samayso ficli kaloo la jinsi ah waqtiga laftiisa inaad samaysaa ma dhici karto waayo waqtiga min awalihi ilaa aakhirihi waxaa qarqinaya oo qaadanaya waajibkii lagugu waajibiyey sida soomkii haddeen aan miaalinayn oo kale hee maalin ramadaana inaad ramadaan soonto sunnana aad soonto ma kuu suuroobi karto ma dhici karto waayo min tuluuci alfajri ilaa guruubi shamsi waxaa qarqinaya ramadaan aad soomka aad sooman tahay ayaa wada qaadanaya maxaa kama soo haraya kaasaa waxaa la yidhaahdaa واجب مضيقة وواجب لعيريري يعني وقت جيسة يا وحا إسلاك يا واجب كإسلاك واجب كا يا وقت كا إسلاك نولي كا فهي يكوه سجلي واجب كان أتصمين وقت كا نحديسة واجب كلا أما فعل كلا ولا جنسية فعل كجنسية وأتصمين كرتا وما نك أصومن تيجي أفعال كلا القبة قرآن آخرين صلاة تكري صدقة الله بحي طاعة كلا كلا وفرم بدل أتصمين كريسة ficligan ficli la jinsi baadan samayni karayn kaasi waa waajibkii mudayaqa ahaa muwasac waxaa la yidhaahdaa waajibkan ficligan lagugu waajibiyey waqtigan la waajibiyey ficligaa inta aad samayso ayaa haddana waqtigii dhexdiisa waxaad samayn kartaa ficligii ficli la jinsi ah la nooca sida salaada duhur oo kale ee salaada duhur waqtiga duhur inta aad tukato yaad salaado kaloo fara badan haddana tukan karta كاسا موسع لي هذا هذا ما واجب موسع واحد رميه سماها لح قول ايا اللي شو خلافسيه لح ذا قول انت مهم كو كشيغ دونا واركي دوناي هذا ما واحد جرى مركه واجبك موسع قارنا ومحدود قارنا غير المحدود غير المحدود كاسي ارن اللي اسكو وافقسيه هي ما لكن اسوي غير المحدود انه جيرو الشيغي محدود كده وقتي عادي اهي اللي يقاني ظهرك يا عصرك يا صلاتها او قادوده غير المحدود نوحو وجيدا صلاة فائتة هيدا كاتكتي واصيحتي وصوتوستي هدي على صوتوستي صلاة ظهر كمر هو يكون أفضل صوتوستي الصلاة ظهر إنا سوق قضي إذا لقاها واجب يكون تاي قراء قضيين وعليه مصنف غير محدود ويانا مركا ربطا قضيين xajka ayaa la mid ah oo xajkii waa kugu waajibay shaaficiyada sida ay qabto xajka waajibitaankiisa fawrba ma aha waa taraakhiyo mar alla markaa doontaad xajin karto marka waa khayrulmaxduud isla markaana wakhtigiisa wakhtiga iyo ficliga xajku way isla egyihiin oo wakhtiga xajka muwad- mudayaq weeyaano in aad xajiso oo maalmaha xajka la samaynaya xaj aad samayso cibaado kaloo la jinsi ina aad ku dhex samaysaa ma dhici karto waan xajinaa xaj kalena waa kusoo aabbahayna waan u xajinaa anna waa iska xajinayaa maahi maahi maayasi wax soconaya maaha ee cibaadada waxaan u jeedaa salaaddii faa'itada ahayd khayrulmaxduud buu ku wadaa isagu waqtigeeda muwasac weeye isla markaana muwasac marka uu yahay haddana cibaado kale waad samayn kartaa ما وحي هو ماذا هو خبر هو واجب كي موسعها ما كي وي وقته وقت جيسا يسع واسع نقري أكثر وحكبدا منه أسيا وحكبدا أي واسع نقري وهو واجب كموسع جراه صعنية محدودا حاله يهي مثل أحدية أوقات صلاة وكله وغيره محدود غير كي حاله يهي وصعنية يو إيه سيدا صلاة فائتضا هيدي حجك يوحي الله منه وحجك وقت جيسا موسع بوجدايو muwasacnimada intaadan dhexgelin buu ku wadaa fajawasuu waxay banneeyeen aladaa gudasho biladiraarin baahisho la'aan fii kulli xisatin qayb kasta la guto min almukhtaari qaybta oo min almukhtaari sida la doortay ah yacni wuxuu leeyahay waajibka muwasaca wakhtiga ajsaadiisa idiraar intuusan gaarin waa gudan kartaa jus walba waad gudan kartaa wakhtigii duhurkaa galay hee awalka ka tuko maya intaad iska seexato dhexda ka tuko maya aakhirka ka tuko intaba waa ku bannaan tahay laakiin waa inuusan waqtulidiraar gaarino waqti afartii ragcadood keli aad ka tukan kartaa haddii ay ka soo hadhay waqtigii ee muwasacnimadii wuu ka baxaya mudayaq buu noqoni ma inaad fadhiisata ma bannaan waa inaad tukataa markaasi fajawasuu waxay banneeyeen aladaa gudasho biladiraari idiraar la'aantiisa inaad gudato fii kulli xisatin qayb kasta qaybta oo min almukhtaari waqtigii loo doortay ah ficligaas wa qaa'ilin wa rubba qaa'ilin mid dhahayo qaa'ilka oo minaa annaga naga mida yaquulu inta uu leeyahay weyna alcasmu go'aan ayaa waajibay calaa wuquuci lficli ficliga rididdii alcasmu go'aan calaa wuquuci lficli ficliga rididdiisa la go'aansado fiihi wakhtiga dhexdii la ridaa xatmun waajib weeye yacni wuxuu leeyahay bacdu la'imma qaa'ilin tanwiintaasi litacdiim weeye asbaada waxyaabaha loo tanwiiniya ay ka mid tahay tacdiim in wax la weynaynayo labada qaadi oo usuuliyiintu alqaadiyaan haddii ay yidhaahdaan la yaqaano waa qaadi baaqilaani iyo qaadi cabdiwahaab labadaasi waxay yidhaahdeen ee labadoodoo wada socda yaa waxay leeyihiin laba arrimood mid ubaa waajibay waqtigii muwasac ahaa waqtigii wuu galay soo maaha inaad ficligii samayso iyo haddaadan markaa samaysani ee samaynin inaad go'aansato oo qalbiga aad ka casbisay aad tidhaahdo allay leehay waqtiga intuusan bixin laazim waa tukan doonaa labadaas mid un waa inaad samaysaa labadaa qaadi baa sidaa yidhi qoolkii hore wuxuu ku waday wakhtigii hore waad iska daayni xataa casmi lagaama rabo laakiin qoolkaasi waxaad mooddaa casmi lagaama rabo hee tarki maxdi buu noqonayaa tarki maxdi cibaadadii waajibka kugu ahaydna mudnib baad ku noqoni ee qoolkaas hore qoolkan dambe ayaa ka xoog badan waxayna leeyihiin laba arrimood mid unbaa waajibayaayoo ficligii inaad samayso iyo inaad go'aansato wakhtiga intuusan bixin ficliga inaad samaynayso وقائل ورب قائل مثلها يوينا قائل كو منا انغا انغا ميد مالكيه وجيدا يقول له العزم قانسي على وقوع الفعل فعل ريدي سلا قانسدو فيه وقت دحدي لريدو حتم واجب وهو ما مكلف يعين وغلف ذي الخلاف فيه بين وهو واجبك ما كي ويه مكلف مكلف oo huwa wakhtiga uu waajibayo maakii weeye mukallafun mukallaf yucayinu cayinanayo wa khulfu di lkhilaafi khilaafi u saaxiibe khilaafkii fiihi wakhtigaa u khilaafay bayinun mid cad weeye faqiila waxaa la yidhaha alaakhiru waqiila waxaa la yidhaha alawalu waqiila waxaa la yidhaha maakii weeye aladaa'u gudashay yatasilu bihi uu la xidhiirayo yacnii aqwaashii la isugu khilaafsanaa laba qooloo hor uu soo sheegay labadii qool ee ugu xoog badnaa wey qool wuxuu ahaa wakhtiga أجزاديسا كلا دوان متى كادون تسوين كرت عزمنا كوجو واجب مايو عزمي كوجو واجب ما يدا صار لقى حب بديه قول كلا بعض ولا بعض قاضي أي وتين وحي أهيد ما يلا بعرف ما بيد بواجب يايو awalka waa inaad ficligii samaysaa ama casbi waa inaad samaysaa oo ficligii inaad samayn doonto aad go'aansataa laba qol may ahaayeen maya khilaaf- khilaafyo kalaa jira khilaafyadu maxay tahay waktiga mukallafka u cayintaa waajiba waktigii ma galay ha waxaad go'aansatay ee salaada duhur nisfu saac markay tagto salaaddii waktigeed markuu galay nisfu saac markay go- tagto inaad tukato waktigaa adigu aad cayinataa kugu waajibay awalkana kugu waajibi maayo aakhirkana kugu waajibi maaye waktigaa aad cayinataa kugu waajibi kaa waa qol saddexaad qol afraad wuxuu leeyahay awalka keliya waajib qol shanaad aakhirka keliya waajib qol lixaad wuxuu leeyahay ee, maya ficliga markaad gasho kugu waajibi maa bihi ladaa yatasil wuxuu u jeedaa waad soo weysaysatay waa diyaar garowday salaadiina waa la joogaa soo maha allahu akbar ma tire waktigaas aad salaada gashay waktigaa inaad samaysaa kugu waajiba yacni kamana dibdhigi kartid kamana hormarin kartid intaadan salaada gelinna waajibka wuxuu ku xiran yahay gelita- gelitaankaada inaad waktiga ka dibdhigta inayan bannaanayn waa la isla ogol yahay laakiin gelitaankaadu sa- waktiga ku xirnayaayo waxaa tacyiininayaa ficliga markaad bilowdo iyo ma ahe waxaa tacyiininayaa adigu doorashadaada iyo ikhtiyaarkaaga iyo ma ahe awalkaa waajibi aakhirkaa waajibi aqwaashaasoo tirinaya oo huwa waajibku waktiga waajibay maa kii weeye mukallafun mukallaf yucayinu uu cayinanayo wa khulfu di lkhilaafi khilaaf mid uu saaxiibay khilaafkii bayinun mid cad fiihi waktiga uu ku khilaafsan yahay bayinun mid cad weeye faqiila waxaa la yidhi alaakhiru qaybta dambaa waajibta waqiila waxaa la yidhi alawalu qaybta horaa waajibta waqiila waxaa la yidhi maa shay baa waajibay aladaa'u gudashadu yatasilu uu la xiriiraya bihi maaga walamru bilwaaxidi min ashyaa'in يوجب واحدا بلا بلا على استوائه والامر امر بالواحد ليس امر واحد كو من اشياء اشياء كترسا يوجب وحو واجبين واحدا مثل على استواء سنان دشيدون كو واجبين يعني وواجبك مخير كاهايو مفعولك خيار لوليه مفعولك خيار لوليه اشياء فربضان ايا لغو واجبيه اشياء ان اد ودا سميسه واجب ما أها. inaad is wada daba dhigto kani haddii uu kuu suuroobe kaa kale samee kaa kale hadduu suuroobi waayo kaa sameena ma ah cala ikhtiyaari ka weeyaanow saddexda ficliya isgarab taallo mid uun samee kaad samaysaa kugu filan oo waajibkii kaa ridaya kan hore haddii aad samayso waa kaa rida kan dhaxda kan dambe sida ee, khisaalulkafaaradii aan sheegaynoo kale ee waa yahay ficligaas a- ashyaada faraha badan ee lagu waa- lagugu waajibiyey hal shay baa kugu waajibi af sad- saddexdaba kugu waajibi maayaan saddexdabana kaa wada dhici maayaan midun inaad samaysaa waajiba sidaasi waxaa khilaafsan niman muctasilo la yidhaahdo waxay leeyihiin saddexdaba way kugu waajibi waxayna ku dhisayaan madhabkoodii baatilka ahaayo i- iijaabu salaax walaslax ilaah waxaa ku waajiba ay leeyihiin waxa ruuxa u wanaagsan inuu ku waajibiyo haddii ashyaa fara badan ay wada wanaagsan tahayna inuu ku wada waajibiyo haddii ay kala wanaagsan tahayna kan sii wanaagsan inuu ku waajibiyo haddaba khisaalulkafaara wanaagga haddii ay ku siman tahay dee waa wada waajib inaad wada samaysaa waajiba sidaa ayay wadaan laakiin baatil weeye qolkaas والأمر أمر بالواحد واحد ليس أمره واحد كأو من أشياء أنا الجمل و- وشبهها بعد النكرات أوصافه وبعد المعارف أحوال من اللي يجرنه بالواحد معرفة ويانا من أشياء محض من عطيس هي معرفة اللي قول شيء هي معرفة محضية مكأيتها مع معرفة أن محضية هنا جرتها نكرة لفظة إذا نكرة أن محضية هنا جرتها هي معرفة محضة آه، قداشيدا جملة دي نعداي أي حالة ينقر وكلا من أوكرت nakirada maxdada ee gadaasheeda jumlada iyo shibhigeedii dhacana nacti buu noqonaya hayruulmaxdo u imow hayruulmaxdo waxaa la yidhaahdaa ismiga aljinsiya lagu tacriifiyey ismigani waa macrifa al ayaa lagu macrifeeyey ashiisaana waa jinsiya oo caamnimay faa'iidayni dee xagga lafdiga waa ka macrifo laakiin xagga macnaha waa ka nakiro oo ah, waxyaabo badan ayuu ku dhacaya jumladii daba dhacda labada dhanba u rid waa bannaan tahay nactina waa kugu bannaan tahay xaalana waa kugu bannaan tahay oo lafdigan macrifada inta aad eegto inaad nactiyeysaa kuu bannaan macnaha nakiranimada intaad eegto may maca- lafdiga waxaan u jeedaa macrifada intaad eegto inaad xaalaysaa kuu bannaan macnaha nakiranimada intaad eegta inaad nactiyeysana waa kuu bannaan tahay labada wejba waad u ridi karta marka qaacidadu waxa weeye aljumalu wa shibhuha bacda almacaarifi almaxdati axwaalu وبعد النكرات المحضة آه، أوصافه وغ- وبعد غير المحضة يجوز الأمران آه، غير المحضة هذه أيتين الله بدي أروح بالنهي والأمر أمر نحوري وهي بد بين نقش والأمر أمر بالواحد واحد ليس أمر واحد كأو من أشياء أشياء لفتها ما لا ينصرف بأهاي هي ضرورة الندم أي الله صرفينية من أشياء أشياء ليس أمره ashyadan maa laa yansarifnimada waxa u keenaa dhibaato ka taagan tahay nadmiba bay jira xataa laqzi lagu sameeyo ashyaa waa jamc calaa wasni afcaal weeye haddii la yidhahdo afcaal maa laa yansarif ma aha waayo hamsada u dambaysa hamsatu ta'niif ah ma aha alifu ta'niif ma noqonayso afcaal ficligay ka mid noqo ee ismigay ka mid noqoni ismiga haddii ay ka mid noqoto maa laa yansarif ma uusan noqdin he maa laa yansarifnimadan xagee xagee ka timid هي أشياء والإسدبمرية أول كذا آخر كذا فعل الله يلي وزن هاي أول كذا آخر كذا الإسدبمرية وحيوان صار شيء كانوا يجيب وحو واجبيني واحدا مثل واجبيني على استواء سنادو شيء يكون واجبيني والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك